mas-uuliyiin ka tirsan galmudug ah iyo puntland ah ayaa magaalada gaalkacyo ka furay shir lagu heshiisinayo beelo walaalo ah oo colaada horey u dhex martay taa oo sababtay in dad rayid ah siyaabo kala duwan looga dilo magaalada gaalkacyo kulankan ah ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda amniga galmudug mas-uuliyiinta maamulka galmudug kan degmada gaalkacyo odayaasha dhaqanka beelaha ay colaadu dhex martay iyo ururo ka socday haweenka iyo dhallinyarada gudoomiyaha degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug cabdiraxmaan sheekh xasan ayaa madasha ka akhriyey qodobada ay soo saareen maamulka maanta kulankan ujeedkiisa wuxuu yahay iyo waxa maamuladu ay ka soo garteen oo aan rabno weliba akhyaarta cuqaasha odayaashii nabadda gabdhihii nabadda dhallinyaradii nabadda culamaa udiinkii iyo waxgarad kaloo badan baa ina ansixisaan aan rabno u gacan taagtaan hadduu ilaahay yidhaahdo ay qodobadaasi fulaan inta dambana intaa u igman ay sii wadaan hadduu ilaahay yidhaahdo marka waxaan rabaa ajendaha qodobada inaan galo number kow waxaan ka dhignay xabad joojin guud oo shuruud la-aan ah beled iyo baadiye oo labada beelood walaalaha ah lamber labo ciidamada magaalada dhexeeda ku jira ee ishor fadhiya in la kala qaado magaaladana laga saaro biidni illahi tacaala lamber saddex dhacdadii dhowaan ka dhacday ee isdaba joogtay oo midna bilya samtin laga joogo midna dhowr iyo toban beri laga joogo midna maalmo kooban laga joogo saddex dhacdood soo socoto mid dhaawacyaa ka jiray midna dhimasho iyo dhaawac midna dhimasho dhacdadaasna waxaan rabnaa dhacdooyinkaasna waxaan rabnaa si degdega in loo xaliyo biidni illahi tacaalaa xalintooda kadibna odayaasha guddiga nabadda iyo beelaha walaalaha waxaan rabnaa inay sii amba qaadaan nabaddii hore u socotay qodobka afaraad ciddii jebisa waxa maanta halkan la xakamaynayo ee shirka halkan looga yimi falalkii hore usoo dhacayo wixii la mida ciddii dilgeysata waa soddon kun oo dollar oo ganaaxa gaalkacyo dhan baan rabnaa inay xeero noqoto horay beelay usoo dhex martay soddon kun oo dollar oo ganaaxa oo ka baxsan dhibka qofku geystay iyo daalimkii lasoo qabto qodobka shanaad guddiga odayaasha nabadda ee gobolka mudug inay shaqadaas la wareegaan labada beelood ay garwadeen ka noqdaan maamulkuna wakiil uga noqdaan shaqadaas ayuu ay la wareegaan hadduu ilaa ilaah shantaa qodob oo qaybo ka mid is saarsaaran yihiin dukumentiyaaan aynu kugu dhiibayno baa maamulku soo gaaray ugu horeeya wasiirku guddoomiyaasha gobolka meeyarada iyo dhammaan maamulada